deegaanka afariirdood oo qiyaastii afartan kilomitir dhanku waago kukubeeganta degmada matabaan ee gobolka hiiraan walibase ladhekay ee golol nabadeed kacasaytiyo hiliisii landhakaay lama beelad walaale oo deegaankasaytiyo dagaalka dhamaray maalmowilahdhaafi waliba lamada dhanayo iskaraheena in ciidamada la shalgacda jamaacadana laniiska kooy lamada beeloodna waliba sidaasaytisi wada jirayoon sheegana markay iyo la hadaleen warbaahinta maamulka heer gobol heer degmo saraakiisha ciidanka qalabka sida oo kala ah xabad joojin iyo gogashii oo la dhigo jimca haddii alla qadaro labadaas qodobba waa qaadannay haddii alla qadaro wakhtigaas
inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayno oo ah xabad joojin iyo ciidankoo la kala qaado mid saddexaaday noogu dareena waxay noo qabteen saddex beri oo muddo shareeco ah oo maalintii la tiriyey ku soo aaday maalin jimco ah inaan ku cibaadaysanno labada beelood oo halkaan isugu timid oo beesha madaxweyne ciise iyo beesha cayr marka waxa waaye waxaan leenahay waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedis oo jimco ay ku soo beegan tahay gubashii inay dowladdu la wareegtay inay dhige dadkaas amniga ayaa la wareegay nabadda in lagala shaqeeyo oo lagu garab istaago nabaddaas gacanta midigta lagu qabtana waan wada qaadannay waxaan qaadannay anuu ku hadlaya afka beesha cayr waxaan qaadanay xabajoojin waxaan kaloo qaadannay in ciidanka ama maleeshiyaadka meeshaas ku dagaalamayay in la kala durjiyo